saxiibadaadu waa dar kula socdo kuusahaan ahaadiyo dar kala qusninayo sunta ku walaaqo adiga un ku sababe
kulanti wacan oo wanaagsan khayaarta waad inaga dhegeysanaysaa meel walba aad joogtaan iyo sida maqalka raadiyo haysnaa idiinsoo gaarayaba waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka dooda isbuucah oo toddobaad walba aad ka dhegeysataan raadiyaha waxaana barnaamijka idinla socodsiinaya anigoo timcadde saxiibadaadu waa dar kula socdo sunsan ahaadiyo dar kala ku siirayo sunta ku walaaqo adiga un ku sababe
mar kale kusoo dhawaada barnaamijka dooda isbuuca toddobaadkan ee bahtirwaalka noqda waxaan ku eegeynaa sida loo yareyn karo dhibaatooyinka fatahaadaha webiga shabeelle ee kusoo noqnoqday gobolka shabeellaha dhexe waxaana barnaamijka marti noogu ah qaar ka mid ah dhallinyarada ee aqoon-yahanada gobolkan shabeellaha dhexe gaar ahaan magaalada jowhar
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
waa hagaag fariinta intaas aynu kaga gudubno ugu horeyn waxaan soo dhaweynayaa ustaad maxamed faarax oo ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku nool magaalada jowhar ee caasimadda hirshabelle marka hore kusoo dhawow raadiyo haysnaa ee magaalada jowhar marka xigta sidee loo yareyn karaa dhibaatooyinka fatahaadaha webiga shabeelle ee uu ku yeesho bulshada ku nool hareeraha jiinka webiga ee gobolkan shabeellaha dhexe mahadsanid jimcadde run ahaantii fatahaaduhu waa wax dhibaato weyn ku keeno waana aafo dabiiciya oo xag alla ka imaato oo marmar ku dhufato fatahaadaha waxyaaba badanoo waxaa jirto oo lagu yarey karo oo hadda markii dib a u fiirino dib u milicsano dowladdii dhexe oo kale waxaa jirtay meelo biyaha dheeraadkaa markii biyuhu webigi markuu leefalka loogu talagalo fatahaadda markuu usoo dhowaado meelo lagu fakiyaa jirtay dholalkii biyahaas lagu faki jiray oo looga badbaadi jiray fatahaadaha dabcan in dib loo furo sidoo kale in biyaha waxyaabaha biyo xireenka oo buurka carabuurka oo biyo xireenta in la isku dayo in la taagiisa in kor loo qaado leefalkiisa in kor loo qaado oo xogta sanadlaha ah ee biyahaas taagga ee gaaraan ugu sareyso xogta sanadlaha ah tobankii sano ugu dambeysa meesha ugu sareysa gaaraan meel ka sareyso in laga dhigo qaababkaas iyo qaabab lamida in looga baaraandego bulshadana in laga wacyigeliyo xilliga fatahaadaha ay dhici rabaan in xog fiican oo ku filan la siiyo hadday ahaa laheyd hay-adaha n g oska hadday ahaa laheyd local governmentiga in mar walba alert fiican iyo maxay ahaytoy xog fiican oo ku saabsan fatahaadaha in la siiyo in cudurada ku faafo waterborn diseaseka la dhaho cudurada ku faafo fatahaadaha in laga wacyigeliyo in naftooda iyo maalkoodaba seesa waxyeelo uu gaarsiisan in loo sheego oo la dhaho xilliga fatahaadaha soo dhow webiga qarkii ugu sareeyo maraa naftiina iyo maalkiinaba kala baxsada cudurada ka dhasho biyaha meel biyo fadhiisadka iska ilaaliya siyaabahaas oo kala duwan in maxay ahayd tooy loo wacyigeliyo ayaan soo jeedi lahaa aniga dhankeyga waa tahay ustaadkaada uu mahadsan yahay markana aqoon-yahan xasan oo isna ka mid ah dhallinyarada marka hore kusoo dhawow raadiyaha isnaay marka xigtaa sidee loo yareyn karaa dhibaatooyinka fatahaadaha webiga shabeelle ay u geysanayaan bulshada ku nool hareeraha jiinka webiga
waa dhowahay werige timacadde nigo fatahaadaha waxaa loogu badbaadi karaa in horta webigii oo cararbixin iyo horta intiin biyaha la gaarin ka hor in cararbixin iyo waxyaabo saasa loo sameeyo xiliyada biyaha imaadeen in loo sameeyo waxaa la yidhahdaa cartuur meelaha oo webiga ka jilcayaan in kormeer fiican loo sameeyo in dadka deegaanada ku hareereysan webiga dhinacyadiisa degan xiliyada beera maxaa la yirahdaa in webiga oo fatahaada laga baqayo laga wacyigeliyo inay meelihii ay halista ah ay ka- ay ka fogaadaan ay ka dheeraadaan saasaan dhihi lahaa waa tahay aqoon-yahan xasan aad ayuu mahadsan yahay markana agaasime xasan maxamed ee marka hore kusoo dhawow raadiyaha isnaay marka xigta maxay tahay doorka dhallinyarada ee aqoon-yahanada ee gobolkan shabeellaha dhexe ay ka qaadan karaan yareynta fatahaadaha webiga shabeelle ee saameynta ku yeesho bulshada reer gobolkan shabeellaha dhexe qaarkood ugu horeyn waxaan u mahad celinayaa raadiyo isnaay ee, dhammaan ayagoo isku dawan Een, si gaara waxaan kaaga mahad celinaynaa wariyati macde Een, alaaba ee, qodobada ama ee, doodaha ee, runtii een, leh ujeedooyinka ama himilooyinka ama runtii een, markii loo baahnaa aa kusoo beegeysaan sidii hadda tan ee, sidii loo yareyn lahaa ama loo xakameyn lahaa een, fatahaadaha uu sameeyo webi shabeelle Ee, runtii dabcan waxaan marar badan aragnaa dhibaatooyinka webi shabeelle uu ku hayo ee bulshaweynta hirshabeelle gaar ahaan gobolka shabeellaha dhexe magaalada jowaar caasimadiisa jowaar iyo deegaanada ku hareereysan Ee, runtii webi shabeelle wuxuu ku hayaa ee, bulshadan ee, shabeellaha dhexe laba dhibaato Ee, labadaas dhibaato marna ee, webiga wuu buuxsamaa wuxuu sameeyaa karaari- karaarigos ama karaarajibis waa dadku ka fataha Ee, wuxuu saameeyaa ee, dalagii iyo xoolihii iyo dadkii noolaaba Ee, runtii wuxuuna xiraa ga- isku socodka ee, dadyowga iyo bulshada iyo runtii ee, marna wuxuu sameeyaa wiiw qalala biila-aana ku dhacdo runtii markaasna ee, wax beera iyo dalag mala helo Ee, labadaas dhibaatabo isku duubo waa dhibaato ama afooyin een, oo rabbaaniya oo anaga ee, de- afooyinka waxaa loo qaybiyaa afooyin mid aan gacanteena ku samaysano iyo mid xagga alla xagga alla ka imaato oo naga awood sareyso annagan aan awoodi karin inaan wax ka qabano oldoo aan awoodi karno inaan yareyno Ee, waxa een, haddaan u dhaadhaco su-aashaad ah ee, sidii dhallinyarada gobolka shabeelle dhexe gaar ahaan magaalada jowhar ee, isku kaashi lahayn isku dhigi lahayn cududooda ee, maalkooda muruqooda ee, u u yarayn lahayn dhibaatooyinkaas fatahaada ee webiga shabeelle ka geysto Ee, runtii een, ka dhalin ahaan aniga waxaan qabaa dadka ku jiro ee, dadka haddaa weysid dhibaatooyinka ama fatahaadaha mararka soo lalaabto waxay ku eedeeyaan dowladda inay kaalin weyn ugu leedahay inay ka gaabaysay runtii ani kaas kuma jiro waa een, fatahaada webiga shabeelle runtii waa wax laisla wada leeyahay Ee, bulshada iyo dowladda ka wada dhexeeyo runtii ee, bulshada waxaa laga rabaa dooray leedahay dowladdana waxaa laga rabaa dooray leedahay runtii ee, labadaas door qof walba wuxuu ka qaadan karaa ee, meeshuu ka leeyahay haddii la iskaashto oo la- qof walba doorkiisu kasoo baxo waa wax wadajir loo leeyahay qof lagu eedeynaya gaar u tahay ma lahan dowladna ma lahan bulshadana ma lahan dadka gaarka u leh ee, runtii een, ma- kalayn ahaan waxaa mar walba aan ku wacyigelinaa ama aan la diyaarnahay Een, horta sidaa wada ogtahay timcaddow ebel waxaan ogaa jirnay magaalada jowhar ama caasimada jowhar ama deegaanada ku hareereysan aagga jiinka webiga wuxuu ahi jiray beero ama dhul beerla ah oo tacbasho ah hadda dadka heer jowhar ama dadyowga bulshada ee, oo magaalada population ku bata awgeed waxaa arkaysaa meelihii dee oo webiga u dhowaa oo la deegaameeyey deegaanka markaa laga dhigay kadibna waxaa arkaysaa dadkii hareeraha wiil degeen markii hareeraha wiil la degeen dad qaar waxaa arkaysaa ee, buurkii ama caratuurkii ama arjanihii webiga qaar ka mid a dad qaar in iska isticmaalayaan biyo een, ee, caraa kasoo degsanayaan karaarihii marka webiga mar kasta oo lasii qodo wuu sii yaraanaya dadka qashin iskaga isticmaalan way kasii buuxinayaan carab bixin lama samaynayo qashin bixin lama samaynayo daas waay marka anaga aan ku dhahayo wax kali dowladda leedahay maane anaga qaarkeen waxaan qayb ka qaadanaa musiibada rabbaaniga soo lallaabato Ee, waxyaalo badan oo looga hortagi karna way jiraan waa tahay agaasime xasan aad ayuu mahadsan yahay markana ah ustaad maxamed waad maqlaysay ee, agaasimaha waxa uu ka dhawaajiyey in ee, keliya dowladda in aan eh, loo xigminin ee, dhanka waxqabashada oo bulshada qaybeeda kala duwan iyaguna doorkooda ay ka qaataan sidii loo yareyn lahaa fatahaadaha ka dhalinyaro aqoon-yaan ahaan maxaa idinkaga qorshaysan ee, sidii loo yareyn lahaa fatahaada webiga shabeelle
Een, run ahaantii agaasimahana oo ka dhawaajiyey runtii waa wax jiro Een, horta ee, dowladdu waa bulshaday ka mid tahay bulshaduna waa dowladda dowladduna waa bulshada waa qayb yar oo ka mid a bulshada qayb yar oo ka mid a waaye Een, musiibadana waa musiibo rabaaniya oo bulshadoo dhan wada quseyso oo bulshadoo dhan ama dowlad ha ahaado ama een, ee, shacab ha ahaado ama wax waraba ha ahaadee dadkoo dhan saameyn ba-an ayay u geysanaysaa marka waxaa la rabaa in dowladda iyo bulshadaba ay iska kaashadaan een, eh, in tagtada in wax laga bartaa la rabaa oo aqoon tagtada laga barto war shalay dhibaato noocee noo geysatay shalay maxaana soo gaaray dhibaato maal intee la egee noo geysatay dhibaato bulsho intee la egee noo geysata naf iyo maalba in la isweydiiyo waa arrin ahmiyaddeeda iyo barnaamijkeedaba le oo laga wada fadhiisto oo doodo noocan oo kalea run ahaantii oo xilligeedu kusoo beegmay la qabto oo xalal waara ama xalal kumeelgaara intaba in laga gaaro maxay ahayd laiska wareystay u baahan tahay run ahaantii dhalinyaradana doorkay kuleeyihin waxaa waaye dhalinyarada dabcan tabartoodu aada uma badno laakiin waxay awoodi karaan arrin aada iyo aada muhiima oo ah inay wacyigelinta bulshada inay ka qayb qaataan inay bulshada dabcan bulshada meesha degan dhalinyarada qayb kamid ah ay waarid u yihiin dhalinyarada qayb kamid ah ay walaalo u yihiin bulshadu bulshadii waa dhalinyaradii ma fahamte marka inay walaalahood iyo waaridkood iyo dadkii meeshaas degan oo dhan inay wacyigelin u sheegaan haddii la heli karo ay ka maarmaan meelo kale oo ay degaan xiliyada noocaas halista ay jirto oo webigu uu fatihi rabo in maxay ay tahay meelo kaleo hadday raadsan karaan inay raadsadaan oo ay degaan dabcan doorka bulshada kaas ahaan doorka dadka ka shaqeeya oo ku shaqada leh hay-adaha iyo arrimaha dowladda ee ku shaqada leh musiibooyinka dabiiciga dadka ku shaqada leh ina ayagana doorkooda muhiimka ay geystaan intaasaa uga baxa oo kusoo kooba waa tahay ustaadka aad ay umaadsan yahay markana aqooyahan xasan fatahaadahan kusoo laalaabtay gobolka shabeellaha dhexe ma lays dhihi karaa in dadyow qaar ah ay qayb ka yihiin in fatahaaduhu ay soo laalaabtaan aada maadtimacade waa la dhihi karaa oo dadka qaar a waxay sameeyaan xiliyada biyaha inay webiga buurkiisa ay fashaano ay xaafadihii ku careystaano dadka qaar waxay sameeyaan qashinkii guryaha laga soo xaqay oo kaleto iyo wasaqda magaalada in lagu shubo webiga gudihiisa lagu shubo webiga wuxuu noqdo marka qashinkaas ka buuxsamo sameeyo inuu fataxaad sameeyo beeraleyda qaarna waxay u sameeyaan in ay webigaas ay jibiyaan xataa ayaga dana ugu jirto oo si saaligo biyaha oo webiga ugu dego beerahooda oo cuseeb u noqdo dhulkoodii marka dadka qaar ah ka shaqeeya waa dareemi karnaa in dadka qaar ay ka shaqeeyaan laakiin waxaan leenahay dadka qaar oo ka shaqeynaya dantiina keligiin ha fiirinine danta walaadihiin fiiriyo waa tahay markana ah agaasime xasan maxamed isbeddelka cimilada ma las dhihi karaa wuxuu qayb weyn ka qaadanayaa fatahaadaha kusoo lalaabanaya gobolkan shabeellaha dhexe timcad waa mahadsan tahay markii labaad aada weyn waa las dhihi karaa runtii soomaaliya waxaa saameyn ba-an ku hayo sanadihii ugu dambeeyey isbeddelka cimilada dabcan waxaa arkaysaa webigu marka xilli qalalan dhalinyarada banooni ay ku dheelayaan oo carabacad laga qaadanayo mar qaarna waxaa arkaysaa webigu hadda siduu yahay oo kale oo karaaraha jabsanayo biyaha saaid u yahay taas waxaa caddeyn u ah isbedelka cimilada siday saameyn ba-an ay ugu hayso dadyoga gobolka shabeelle dhexe gaar ahaan webiga shabel uu ku hayo isbedelka cimilada aada weyn negative impactna uu leeyahay positive impactna uu leeyahay markaan ka hadlayno as negative uga hadlayno laba xiliba wana saameeya saameyntaas webiga keeno labadaas xili mar kastaba waxaa dhiban u ah dadyowga ama bulshada gobolka shabeelle dhexe gaar ahaan magaalada jowhar iyo dadka deegaanada ku xeeranba mar walba hadda waxaa arkaysaa qaar ka mid a deegaanada gobolka shabeellaha dhexe sanadihii ugu dambeeyey waxaa arkaysaa intaasoo balaayiinoo hegtar waxna lagama tacbin haddana sanadaha soo socdane lagama tacbi doono taas waxaa sabab u ah biyo mar walba kusoo nonoqdo sanad walba xili fasaleedka dadka diyaar u hayeen inay tacbadaan mar walba biyihii beertii biyo inay ka gooyaan ilaa hadda marar qaar magaalada inay kala go-an tahay sanadihii ugu dambeey dadka ay wax beeranin haddana ay raje ka qaban inay beertaan maadaama lagu jiro xilligii deerta waa tahay agaasimuhu aad ayuu mahadsan yahay markaana ah ustaad maxamed ustaad waxaad ka mid tahay macalimiinta dhigo kuliyadda beeraha islamarkaana ku takhasusay maadaama inta badan fatahaadaha webiga shabeelle ay saameynta lixad leh dadka ay ku yeelanayeen ay qayb ka yihiin beeraleyda maxaa xal u ah oo ay sameyn karaan oo aada isleedahay run ahaantii dhibaatooyinka ka imaado fatahaada webiga iyo marar qaar oo webiga biyo la-aan oo noqdo oo guro labada dhibaataba waa dhibaato beeraleyda keliya aan saameynin waa dhibaato bulshadoo dhan saameynayso laakiin si qaasa u taabanayso bulshada beeraleyda ah oo bulshada beeraleyda labada marba inay wax beerasho sameeyaan ku adkeynayso amaba ka joojinayso wax beerasho dhan aysan sameynaynin waa dhibaato aafad dabiiciya waaye waa arrin u baahan state iyo national issue u baahan oo dowlad iyo heer federaal iyo heer stateba inay ka wada shaqeeyaan oo ka hortagaan labadaba ay u baahan tahay haddaba beeraleyda marka waxaa lagula talinaa in xogta iyo daraasadda ay la socdaan oo markii webiga fatahaadiisu ay dhowdahay xogta iyo daraasadaha kala duwan inay la socdaan oo markii webiga fatahaadiisu ay dhowdahay aysan qarash iska gelinin makiinada aysa iska gelinin qarashaad aysa uga bixin markii webiga fatahaadiisuna aysan badnayn inuu gurana aysa u dhoweyn oo xilli saxanoo ku habboon ay tahay inay waxooda beertaan inay mar walba ka digtoonaadaan naftooda iyo maalkoodaba inaysan lumin waxbeerashadu keliya maahan yaanba la qaato waxbeerashadu waa business waa ganacsi ganacsiguna wuxuu u baahan yahay mar walba baaraandeg uu u baahan yahay ganacsigu mar walba wuxuu u baahan yahay in khasaaradiisa aa xakamaysid si faa'iido ah uga heshid oo naftaada iyo dadkaaguba ay ugu noolaadaan marka beeraleyda taas ayaan tala ahaan usoo jeeda waa tahay markaana xasan fariintaada ku aadan oo aad u jeedinaysa bulshada aada mahadsantahay timcadde fariintayda ugu dambeysa aan u diraya dadka beeraleyda ah waxay tahay xilliyada ay isla yihiin webigoo jabsanaya ayaga naftarkooda waxa waaye dhaafada ugu weyn ama dhibaatada ugu weyn webiga oo sameynayo beeraleyda ku sameeya ayaga naftarkooda waxay sameyn karaan gacmo wada jir ay wax ku gooyaan inay isku tigaano webiga meeshay u arkaano inay ka go-i rabo ay carituur u sameeyaano ku laalaabtaano haddii jawaano saari karaan ay jawaano saaraano gacmaha isqabsadaano ha sameeyaano waxaa kaleeto aan dhihi lahaa hay-adaha ku shaqada leh tacaawunka beeraha ayaga naftarkooda ay ku laalaabtaano meelaha ay fatahaadda ka sameynayo sida meelaha jircan waa beeraleyda waa wada yaqaaniinoo waxa waaye webiga waxaa jirto meelo oo jilcan yahay oo inta badanba oo maro meelaha inta badan oo jilcan yahay oo biyihiisa ay ka baxsadaan waxaa laga rabaa in carituur badan loo sameeyo xiliyada jilaalkana horta saaid loo sii carituuro xiliyada kalenta marka webiga soo buuxsaman ay u sameeyaano kormeer joogta ah sidii meeshaas ay u hortagi lahaayeen sidaasaan dhihi lahaa waa tahay xasan aad ay u mahadsan yahay markana ustaad maxamed waxaa maxaad ugu baaqaysaa bulshada ku nool gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan degmada jowhar
run ahaantii ugu dambeyn bulshada gobolka shabeellada dhexe degan kaas ahaan caasimada jowhar degan waxaa ugu baaqayaa oo leeyahay insha allah wax walba webiga fatahaadiisa ama fatahaad keeni karo inay gacmo wadajir ay wax ku gooyaan inay iska kaashadaan siday uga hortegi lahaayeen ama xataa ay u xakamey lahaayeen oo waxyaabihii kala duwanaayo aan soo sheegnay qashinkii lagu shubayo sida looga yaray lahaa inay iska kaashadaan arrinta kaloo ugu muhiimsan oo aan ugu baaqaana waxa waaye bulshada shabeellada dhexe degan kaas ahaan caasimadda jowhar waa inay dadka qaar webiga mararka qaar soo fatihinayo oo webiga inuu fataho sameynayo waa inay ka waartiyeystaan si maxay ahayto dadkaas aysan usoo fatihin hadday ahaalaan waxay rabaan dantay rabta ha ugu jirto dadkaas manaxayaasha ah oo dantooda yartaa fiirsanayo ama doon ama ku dul wadataa oo ku shaqaysataa ama maxay ahayto ama beer cosab kuugu noqotaa waxay rabtaa waa ahaato dantay rabaan ha fiiriyaan dadkaas manaxayaasha waa inay iska ilaaliyaan oo maxay ahayto ee ayagu dhexda u xirtaan si ay u ilaasho lahaayeen dowladda heer federaal iyo heer stateba oo maxay ahayto masiibooyinka dabiiciga qaabilsanna inay bulshada ka taageeraan oo bulshada siday iskugu imaan lahayd oo ay barnaamijyada noocaas uga wada tasho laheyd oo arrimaha noocaas u qabsan lahaayeen in ayaguna ugu yaraan inay taas ka saacideen haddaysan saacideen intaas ka badan ay sii karin intaasaan kula tali lahaa insha allah waa tahay ustaadka aad ay mahadsan yahay ugu dambeyn agaasimiye xasan maxamed fariintaada ku aadan oo aada la wadaagayso bulshada reer hirshabeelle gaar ahaan bulshada gobolka shabeellaha dhexe fariinta ugu dambeeya la wadaaga bulshada waxay tahay fatahaaddan mar walba ay kusoo laalaabataa gobolka shabeella dhexe marna webi ha qalalo marna webiga ha fataho oo biyo dhiiri ha keeno labadaba dhiba dhibaa ugu jiro bulshada kala duwan ee ku dhaqan magaalada jawaar runtii horaana kugu sheegay doorkan door dowladeedna in loo baahan yahay doorka bulshada loo baahan yahay runtii marar badan ee dowladda isku dayday inay wax ka qabato dhowr assessmenta la sameeyey hadda ugu dambeyn dowladda waxay keentay mashruuci weynaa oo kanaalka sabuun oo ahaa cajment area u weynaa oo gobolka shabeellaha loogu talagalay inuu biyaha xilligii xilliga wagiyo biyo badan u wado in lagu hakiyo ama lagu xakameeyo xiliyada daraayiga ama xilliga jiilaalka wigu biyo yarayane dib loogu webiga loogu celiyo si ay u isticmaalaan beeraleyda in dib loo howlgeliyo mashruucaasna ra-iisul wasaar ku-xigeenka dalka ayaa u imaaday magaalada jowhar ayaa u dahfuray haddana dowladda way ka shaqeynaysaa arrintaas dowladda way shaqeynaysaa bulshadana maxaa laga rabaa marka bulshana waxaa laga rabaa mar kasta ma loo baahno inaad dowladda la sugo bulshada inay isku tashato iswacyigeliso runtii qof kasta wuxuu leeyahay mas-uuliyada ka saaran ee, qofkii ee, wax ka qaadi karo ama wa- wax ku kabi karo ama qofkii wacyigelin sameyn karo ama qofkii ugu yaraan maanta sameyn karo inuu qashin bixin ku sameeyo xilliyada wiiga u qalala xitaa waxay ka qayb ka qaadan kartaa inuu yareeyo ama xakameeyo ee, biyaha xilligu fatahaadda uu sameyn lahaa webiga ee, bulshadana doorkaasa laga rabaa runtii bulshada iyo dowladda isku duuban waxaa laga rabaa inay ku dadaalaan sidii ayagii runtii ee, naftooda nafsadooda ugu xakameyn lahaayeen een, webigaas ee, biyaha saa'idka keena marna yaa qalala Een, waana ku mahadsantihiin mar koowaad iyo mar labaad radio isnaay Een, ciwaanada mar kasta oo muhiimka u ah bulshada hireer juwar ah horkeenaysaan si gaara ee, cabdulli timcadde aad u mahadsan tahay agaasimaha aad ayuu mahadsan yahay guud ahaan barnaamijku aan keenta dee barnaamij caynkana kulan kulmi doono sidaa iyo ammaanaha lah
صاحباداد وادر كلا سعدو سمسان هاديو دار كلا كسيريو سمسكو ولا قو أديقهم كو سبابه